بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومنها صلاة العيدين ومنها salaadihii sunnooyinka ahaa waxaa ka mid a salaatulciideyn baa ka mid a labadii ciidood salaadoodii baa ka mid a w waa ciidulfidri iyo ciiduladxaa labadaa salaadoodoo la tukanayo ciidda ah sunnooyinkii bay ka mid tahay wahiya ciidu salaatulciidu ragcataani laba ragcadood wey yukabiru wuu takbiirsanayaa fii uulaahumaa qabla tacawudi waalqiraa'ati sabcan hayra takbiirati alixraam labada salaadoodoo ciidda waa isku mid ciiduladxaa iyo ciidulfidriga labaduba isku mid weeyaan marka qofku markuu xirto intuuna qirada bilaabin tacawudkana uuna la imaanin horteed buu wuxuu takbiirsanayaa toddoba takbiiradood oo takbiiradu ixraamku aan ku jirin tii lagu xirtay mehe toddoba kale waa wa hiya salaatulciidaynku ragcataani laba ragcadood weeye yukabiru wuu takbiirsadaa fii uulaahumaa labadaa ragcadood midda hore qabla tacawudi waalqiraa'a intuuna tacawudka la imaanin qiradiina uusa bilaabin oo faatixadii uusa bilaabin sabcan toddoba goor buu takbiirsanayaa hayra takbiirati alixraam takbiiratu ixraamkan aan ku jirin wey wa fii aaniyatihimaa ragcadda labaadna labadaa salaadood ragcaddooda labaadna khamsan buu takbiirsanayaa shan buu takbiirsanayaa labada ciidood marka waa isku mid salaadda hore ragcadda hore intuuna bilaabin toddoba goor buu takbiirsanayaa ragcadda labaad intuuna bilaabinna shan buu takbiirsanayaa wayusannu waxaa la sunneeyaa kownuhaa jamaaca jamaaco inay tahay baa la sunneeyaa salaadda ciidda in jamaaco lagu tukadaa sunna ah keligaana waa tukan kartaa oo shardi uma aha jamaacadu shardi uma aha laakiin sunno weeye in jamaaco lagu tukadaa sunna ah wa an yakhduba imaamkii inuu khudbo aqhriyaa sunnaha bacdahumaa bacda alciidayn labadaa ragcadood bacdigood khudbatayni laba khudbo oo ka khudbatay iljumca jumcada khudbadeedii oo kale ah waxaa sunno ah salaadda ciidda markii la tukado in laba khudba laga dambaysiiyo wey sida jumcada khudbadeedoo kale laakiin jumcada khudbadeedu salaadda way ka horraysaa ciidda khudbadeeduna salaadda way ka dambaysaa wey salaadda gadaasheeda lala imaanaya wayusannu waxaa la sunneeyaa an yukabbira alkhadiibu khadiibkii inuu takbiirsado fi luulaa tiscan wa fi haaniyati sabcan marka uu khudbada u istaagayo salaaddii baa la tukaday khadiibkii ama imaamkii inuu khudbadii akhriyuu doonayaa soo maaha markuu khidbada u istaagayo khudbada u istaagayo khudbada hore intuusa bilaabin yo wuxuu takbiirsanayaa sagaal takbiiradood wey khudbada labaad intuusan bilaabinna toddoba ayuu takbiirsanaya marka salaadduna takbiir bay leedahay khudbadeeda ka dambaysana takbiir bay leedahay inta badanna dadku waxay isku qaldaan labadaa takbiiradood baa iskaga khaldamaya salaaddu waa isku mid ciidulfidriga iyo ciiduladxa labaduu isku mid weeye ciidulfidriga iyo ciiduladxaa labadu waa isku mid labada salaadood takbiirtooda ragcadda horena waa toddobo ragcadda labaadna waa shan labada salaadood waa isku mid khudbadooda labada salaadood mar alle markii ciidda la tuko ama ciidulfidriga ha noqoto ama ciiduladxaa ha noqoto markii laga baxo salaaddii laga baxana khudbaa sunna ah khudbada markuu imaamku bilaabayo ama khadiibku doonayo inuu khudbada bilaabo khudbada horeo koowaadna sagaal buu takbiirsanayaa intuuna bilaabin khudbada labaadna intuuna bilaabin toddobuu takbiirsanaya wa yusannu waxaa la sunneeyaa an yukabira alkhadiibu khadiibku inuu takbiirsado fi luulaa fi lkhudbati aluulaa khudbada koowaad tiscan sagaal goor sagaal jeer wafi اthaaniyati khudbadii labaadna sabcan toddoba jeer wa minhaa waxaa ka mida salaadihii sunnada ahaa salaatu اlistisqaa salaadda salaatu istisqaha la yidhahdee roob dalabka roobka lagu doonaa ka mida way haddii yacnii biyo la waayo roobkii baa la waayo intaasoo sano roobkii baa di'i waayo abaar baa dhacday ceelashii baa guray ilihii laga cabaye baa guray biyola'aan mar hadday dhacdo salaad baa la tukanayaa la yidhaha salaatu listisqaa ilaahay lagu warsanaya roob looga baryaya wa hiya salaaddaa salaatulistisqaaha ee roob dalabka ah ragcataani laba ragcadood weeye ka salaatilciidayn labadii ciidood salaaddoodii bay la mid tahay فيكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصن كونها جماعة صلاةaas يعني استسقaha markii la tukanayo waa sidii salaadii ciidda oo kale ragcadda koobaad markii salaaddu oo xirto la xirto toddoba goor baa la takbiirsanayaa ragcadda labaadna shan baa la takbiirsanayaa waa toddoba jeer oo takbiirtii lagu xihanaya aan ku jirin midii takbiiratuxraamkii lagu xirtay waa laga saarayaa toddoba kaluu takbiirsanaya yaa la takbiirsanaya ragcadda labaadna shan jeer weeye oo takbiiratulqiyaam aan ku jirin oo ragcaddii labaad markii laga soo tooso laga soo kaco sujuuddii labaad takbiir bay leedahay soo maaha takbiiruqiyaamkaas lagu xisaabin maayo markaad soo istaagaysaa shan kale ayuu yaa takbiirsanaysaa wayusannu waxaa la sunneeyaa kownuhaa kownu salaati listisqaa salaabtaa roob dalabka ahee roobka lagu dalbayo ilaahay looga baryayo ahaanteeda jamaacatan jamaaca inay noqotaa sunnaa way jamaaca in lagu tukadaa fiican waay wayusannu kownuhaa jamaaca wa an yakhduba alimaamu imaamku waa inuu khudbo aqhriyo bihim dadkii waa inuu u akhriyo khudbatayni laba khudba bacdaha bacda salaati listisqaa salaataa salaatu istisqaha markii la tukado bacdigeed khudbo ayaa sunno ah way ka khudbatiyi lciidi ciidda khudbadeedii oo kale ah way ciidda labadeedii khudbo oo kale ayuu akhrinayaa laakiin yubdilu takbiira bilistikfaar salaadda ciidda markii la tukado khudbaa sunno ahayd khudbaa ka dambaysay soo maaha saasoo kale salaatulistisqaha salaadda roobdoonka markii la tukadana oo laga baxo salaadina laba khudbo ayaa sunno ahoo qadiimka uu akhrinayaa markaas laakiin maxay ku kala duwan yihiin laakiin yubdilu takbiira bilistikfaar yanii takbiir yacni khudbada ciidda ciidda khudbadeeda markii la bilaabayo khadiibka waxaa sunno ahayd inuu takbiir ku bilowdo oo khudbada koobaadna sagaal jeer buu takbiirsanayaa khudbada labaadna intuuna bilaabin toddoba jeer buu takbiirsanayaa salaatulistisqaha khudbadeeda ayada waxaa lagu bilaabayaa istikfaar khudbada koobaad sagaal jeer buu istikfaarsanayaa khadiibku intuuna khudbada bilaabin markaasuu khudbada bilaabaya khudbada labaadna a marxaban khudbada labaadna yacni aga shan jeer buu sagaal jeer buu yacni toddoba jeer buu yuu istikfaarsanayaa khudbada koobaadna sagaal jeer buu istikfaarsanayaa khudbada labaadna toddoba jeer buu istikfaarsanaya intuuna bilaabi takbiirta iyo khudbada unbay ku kala duwan yacni takbiirta iyo istikfaarta unbay ku kala duwan yihin salaatul istisqaha yacni waxa loogu khudba yacni istikfaarta loogu munaasabeeyey khudbadeeda marka la akhrinayo istikfaar buu imaamku ku bilaabanayaa dadka taqwada ilaahay buu amrayaa towbaduu amrayaa inay ilaahay u soo noqdeen maxaa yeelay dhibaatada waxa keenay roobkii loo waayey oo dhibaatada keenay iyo cidhiidhiga waxa keenay waa dunuubta wey dunuubta la gelaya way marka dadkii imaamku markuu la hadlayo wuxuu dadka amrayaa in yacni ay toobad keenaan ilaahay u laabtaan ay dunuubta ka soo noqdaan wixii madaalimo dhexdooda inay isu radiyaan dulmiga ay isku sameeyeen dadkii qofkii qof kale xaq ka qabay inuu xaqiisa ka baxo madaalimta dulmiga laysu celi lays yacni laysu celiyo layscafiyo la toobad keeno markaasaa istikfaar baa lagu bilaabanaya istikfaar ayuu ku bilaabaya wa minhaa waxaa ka mid a salaadihii sunnada ahaa salaatulkusuufayn baa ka mid a madoobaadka salaaddiisii baa ka mid a salaatu kusuufi shamsi iyo salaatu kusuufi alqamar ayaa ka mid a qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii salaaddoodii baa ka mid a ومنها waxaa ka mid a salaadihii sunnadaha waxaa ka mid a salaatulkusuufayn baa ka mid a qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii salaadoodii baa ka mid a wa aqaluhaa kusuufkaas waxaa u yar salaaddeeda ragcataani laba ragcadoodoo ka baqiyati salawaat qoraxdii baa madoobaatay salaad in la tukadaa sunna ah dayaxii baa madoobaaday salaad in la tukadaa sunna ah la yidhaahdo kusuufulqamar iyo kusuufu shams dhowr kayfiyaa marka salaaddaa loo tukadaaye kayfiyada ugu yar waa in laba ragcadood oo ka baqiyati sunan sida sunnooyinka kale loo tukadoo kale laba ragcadood oo khafiifa inaad iska tukato wey taasaa ugu yar wa aqaluhaa ragcataani ka baqiyati salawaat wa akmaluhaa sida ugu kaamilsan ziyaadatu qiyaamin wa rukuucin fii kulli ragca ragcaddii la arkabo qiyaam zaa'ida iyo rukuuc zaa'ida in lagu daro wey macnaha salaaddii waa waa la gelayaa waa qoraxmadoobaadkii ama dayaxmadoobaadkii markii salaaddii la xirto qirada waa la dheeraynaya sida akmalka qirada in la dheereeyaa sunna ah maalan salaaddii buu xidhanayaa aa la xidhanayaa faatixada markii la aqriya suuratu lbaqara ayuu aqrinayaa imaamkii waa la rukuucayaa rukuucana waa la dheeraynayaayoo intaa suuraddaa la aqrinaya suuratulbaqara wax ku dhowba haddana la rukuucsanaanaya wuu soo toosayaa markaas markii uu soo tooso waa ictidaalkii moogtahay meeshii sujuud laga rabay haddana qiruu bilaabaya alcimruu bilaabaya haddana waa miiaal markii uu dhammeeyo yuu haddana rukuucaya rukuuc haddana ku dhow intii yacnii alcimro la aqrinaya ku dhow buu haddana rukuucsanaanaya markaasuu haddana soo ictidaalaya waa laba qiyaam iyo laba rukuuc bay yeelatay soo ma ragcaddii la arkay laba qiyaam markaasuu sujuudaya sujuuduhu ayagu labadoodii un way lama siyaadinayo laakiin wuu dheerdheeraynaya ayagu ragcadda labaadna sidaasuu yeelaya wa akmaluhaa sida ugu kaamilsan ziyaadatu qiyaamin wa rukuuc fii kulli ragca ragcaddii la arka hal rukuuc iyo hal qiyaam bay lahayde rukuuc kale iyo qiyaam kalaa lagu daray ragcaddii la arkaba laba qiyaam iyo laba rukuuc bay leedahay wa yusannu waxaa la sunneeyaa aljahru fii salaati khusuufi alqamar iyo walisraaru fii kusuufi ishams waxaa sunno ah waxaa la tukanaya hadday tahay dayax madoobaad dayaxi baa madoobaada salaaddu dee waa habeene dayax mar haddii loo leeyahay habeen un weeyo ma salaaddu mar hadday leyli tahay qirada waa lala jahraya kor baa loo qaadaya in kor loo qaado lala jahro ayaa sunno ah wey haddii dayax madoobaad la tukanayo wa yusannu ljahru fii salaati khusuufi alqamar dayaxi markuu madoobaado salaaddeeda markii la tukanayo waxaa sunno ah in qirada kor loo qaado iyo walisraaru in hoos loo siraysto fii kusuufi shams qoraxmadoobaad hadday tahayna maalin weeye dee waxa la tukanaye salaadda hoose yacni qirada hoos baa laga aqrinayaa waa la siraysanayaa salaadihii sunnada ahaa sunnooyinka ayaan halkaa yaan kaga soo baxnay faslun fii maa yatacallaqu bilmayit halkana waxaan ka gelaynaa meydka waxa ku tacalluqo waay waxyaalaha qofku hadduu dhinto waxa ka waajibaya oo in meydkaa la dhaqo ama la kafano ama lagu tukado ama la duugo iyo waxyaalaha la midka axkaamta meydka ku tacalluqdo ee ka waajibaysaan inta ka gelayna fii maa yatacallaqu bilmeyit qusluhu meydka dhaqiddiisa iyo wa takfiinuhu la kafaniddiisa la kafano wasalaatu calayhi salaad oo lagu tukado iyo wa dafnuhu aasidiisa la aaso furuudu kifaayatin fardu kifaayo weeye calaa kulli man calima bimowtihi qof alla qofkii meydkaas geeridiisa ogaado wa min qariibin qaraabaa iyo waqayrihii dad kale away meyd hadduu dhinto waxaa waajibayo in la dhaqo la kafano lagu tukado la duugo la aaso afartaas waa waajiboo furuudu kifaaya la yidhaha furuudu kifaaya fardu kifaayo waxaa la yidhahda wax dadka qaar hadday sameeyaan qaarka kale dembigu uu ka dhacayo yaa fardu kifaayo la yidhahda marka waa fardu kifaayo yuu ku waajibaya farad ku noqonaya cid alla ciddii qofkaa geeridiisa ogaatay oo meeshuu ku dhintay joogay ama qaraabadiisa ha noqoto ama dadka kaleo caadigaa ha noqdee maxaad meeshaas ku noolahay kulli waajib bay ku noqonaysaa qusluhu meydka dhaqiddiisa iyo wa takfiinuhu kafaniddiisa iyo wasalaatu calayhi oo lagu tukado wa dafnuhu in la duugoo la aaso furuudu kifaayatan fardu kifaayo weeye calaa kulli man calima bimowtihi qof alla qofkii ogaaday geeridiisa oo min qariibin qaraabo ah wa qayrihi iyo dadkii kale awey fa in qaama hadduu u qumo bihaa waxaa la soo sheegay axkaamtaa la soo sheegay axadun hadduu u qumo mina annaga naga mida muslimiinta hal qof waa muslimiinta ka mid aha wixii oo dhan wada qabtay isagaa dhaqay wuu kafanay kafanka intuu soo gaday buu geliyey salaaddii buu ku tukaday god buu u qodayo wuu aas hal qofaa u qumay wixii dhammaan walow khayra mukallafin qof aan qaangaarba ahaynba ha noqdo qof aan qaangaar ahaynba arrintaasoo dhan wada qabtay saqada alxaraju intii kaleo dhan dembiguu ka dhacaya hal qofa haddii arrimihii oo dhan wada qabto loo baahnaa intii kaleo dhan dembiga waa ka dhacayaa fain qaama hadduu u qumo bihaa yacni waajibaadkaas axadun axad hadduu u qumo mina annaga naga mid a annaga muslimiinta ah wey walow kayra mukallafin qof aan mukallaf ahaynba ha noqo qof aan qaangaar ahaynba arrimihii qabtay yacni hadduu doono lacagba ha adeegsado yacni godkii lacag buu ku bixiyey yacni wixii la samaynayo dhaqidii lacag buu ku bixiyey howlba lacag buu ku bixiyey sooma hal qofaa u qumay walow kayra mukallafin ba ha noqdo saqada alxaraju dembigii waa dhacaya ma dhan wa ilaa qof u quma haddii la waayo aima aljamiicu dadkii dhammaantood way dembaabayaan intii qofkaa meesha uu ku dhintay joogtay oo geeridiisa ogaatay oo dhan way ku dembaabayaan hadday yacni ay samayn waayaan yacni dhaqidiisa iyo kafanidiisa iyo salaaddiisa iyo duugiddiisa hadday u qumi waayaan kulli waa la dembaabayaa wa shahiidulmacrikati laa yuqasalu walaa yusallaa calayh qofka shahiidka ahee dagaalka ku dhintay lama dhaqo lagumana tukado ee keliya waxaa waajiba uun in la kafano oo la duugo unbas dhiiggiisa asagoo qabaa lagu duugaya qofka shahiidka ah lama dhaqo sidii shuhaadadii muslimiinta ee dagaalka ku dhimanayay sidaasuu amrayay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayagoo dhiiggooda qaba ha la duugo ha la aasuu odhanayay qiyaamahay soo baxayaan ayagoo dhiiggooda wato ayay soo baxayaan wallownu lowmu dami wariixu riixulmiski buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii shahiidkaayoo dhiiggiisa sidiisa uga qulqulayo ama kii ku dhaawacmay dagaalka ku dhaawacmay yacnii muslimiinta jihaadka ku dhaawacmay isagoo dhaawiciisa dhiiggii uu sida uga qilqilayo imaanaya midabka dhiig buu u eg yahay laakiin sida miskigu usoo udgayaa aad buu udug badanya xale shahaaday u tahay wey inuu fii sabiilillaahi ku dhintay in ilaahay dartii uu u dhaawacmay markhaati bay u noqonaysaa waa shahaadadiisii uu wataba dee laga dhaqi maayo marka laga zuuli maayo lagumana tukada dee salaadda markii meydka la dhaqo unbaa lagu tukan karaa meyd aan la dhaqin laguma tukan karo salaadan laguma tukada dadka shuhaadadaa wey uma baahna wey marka waa la aasaya un kafankaa la gelinaya iyagoo dhiiggooda qabo markaasaa la aasaya washahiidulmacarika washahiidulmacrakati dagaalka qofka ku dhintay ku shahiiday laa yuqasalu lama dhaqo walaa yusallaa calayhi lagumana tukado wa amaa takfiinuhu kafaniddiisa iyo wa dafnuhu duugiddiisu fa mafruudaani labadaasaa farad waajiba wey in la kafano oo la duugo unbaa waajiba bas labadaas baa la samaynaya wasiqdu dhiciskii lahu axwaalun buu leeyahay xaalooyin kala duwan buu leeyahay dhicisku dhicis waxaa la yidhahdaa ilmaha aan shinkiisa gaarin oo asagoo shinkiisa gaarin shinka u dhammaanin bilihiisi u dhammaanin buu dhashay dhicis baa la yidhahdaa kow marka dhicis muxuu ilmuhu ku noqon karaa horta aqalulxamli waxa weeye xamli inta ugu yar uurka ay xaasku gabadhu ku dhali karto ilmo ku dhalan kara shina ugu yar waxaa weeye sittatu ashhurin walaxdatan waa lix bilood lix biloodba hadday u dhammaato oo bishii toddobaadba ay u bilato oo yacnii ama saacadaba ha ka ahba hal saacba ha ka arko ama waayo maalinba xataa ayay dhammaanay intuu ka gaara mar hadday lixdii biloodba taam noqoto xamligii waa ilmaha uurka calooshaas ku jiro waa shin shin wey marka kaas asagu tirada kuma jiro lix biloodba hadday u dhammaato ilmaha shin weeye dhicis lama yidhahdo ama meyd ha ku dhasho isagoo meyd ha dhasho ama noolal ha ku dhasho kaas asaga yacni waa shin weeyo sidii qofkii weynaa baa lagu samaynaya waa la dhaqayaa waa la kafanayaa waa lagu tukanayaa waa la aasayaa waxa dhicis lagu leeyahay sidiisa waa waxaan lix bilood u dhammaanin taas horta ogow waxaan lix bilood u dhammaanin baa dhicis la yidhaha marka kaas lixda bilood ay u dhammaanin weeye midka kala duwan oo la kala qaadqaadaya marka waa wasiqdu dhiciski dhicis waxaa noqon karo wixii lix bilood ka yarun baa noqon karo lix bilood haddayba u dhammaato oo u gudbo bas weeye wasiqdu dhiciskii lahu axwaalun buu leeyahay xaalooyin kala duwan buu leeyahay fa taaratan tuclamu xayaatuhu mar nooloshiisaa la ogaanayaa فيجب فيه الغسل والتكفين والصلاة والدفن عنقي دعس كاها ولحد بلودانو دمانين مر نولل بو كدلانيا اما يعني نف اني كجرتي با لا دريميا نولشيسا لا فهميا مركو دلانيا نف كجرتي حلو غرانيا و دقدقاقي اما و قيليه و دواقي بس نولل بو كدشي كاس mar hadda wuu dhintaad wax naf kuma jirto laakiin markuu dhalanayay xayaataa ka muuqata soo maha kaas markaas in la kafano lagu tukado la dhaqo la aaso intaba waa waajib canug asagoo dhicisu nolol buu ku dhalan karaa soo maha nafta nafta goormee la geliyaa ilmaha arbacatu ashhur afar bilood markay dhammaataa nafta la geliyaa moogta markaasaa lagu afuufayaa nafta afar bilood markay u dhammaato boqol iyo labaatan habeen wixii ka dambeeyey intuu lixda biloodna gaaray oo lixda biloodna u dhammaaneen afarta biloodna uu dhaafay markaas weeye marka dhiciskaa marka afar bilood baa lagu suureeyaa ilmaha ilaa lixda bilood uga dhammaanaysa intaasuu dhicis yahay wey lixda bilood haddayba u dhammaatana waaba shinde markaas wixii ka sii weynna wuxuu noqonayaa hadduu toddoba bilood ku dhasho siddeed ku dhasho sagaal ku dhasho dee waaba qof weyn ka asagu haddaba meyd ha ku dhasha ama noolaha ku dhashee marka lixdii bilood markuu ka yaraa haddii lagu arka noolal fataaratan tuclamu xayaatuhu noloshiisi baa la ogaanayaa oo isagoo isjiijiidaya la arkayaa ama yacnii ama afka kala qaaday ama wuu qayliya wuu dhawaaqay fayajibu fiihi alquslu in la dhaqaa waajiba watakfiinu in la kafanaa waajiba wasalaatu in lagu tukadaa waajiba wadafnu in la duugaa waajiba wa taaratan marna yadharu khalquhu faqat marna abuurkiisa basa umbaa muuqdo waa la suureeyey un bini aadan camal baa loo suureeyey afartii bilood baa dhammaatay markaasaa la suurey markaasaa la suureeyaa nafta la geliyaaye suuradan lagu sameeyaa suuradiisu umbaa muuqata mooyaane wax noolo la yidhaahda ma jiro laakiin suuradii buu leeyahay suura bini aadan baa ka muuqata soo maha fayajibu fiihi maa cada salaad salaadda wixii ka soo haray baa lagu samaynaya waa la dhaqayaa waa la kafanayaa maraa lagu duubayaa waana la duugayaa markaas wax noolol aba haddaan lagu arag lagu tukan maayo salaada wixii ka soo haraa lagu samaynaya wa taaratan yadharu khalquhu abuurkiisaa muuqanaya faqad oo keliya fayajibu fiihi waxaa waajibaya maa cadda salaad salaadda wixii ka soo haray inta kalea lagu samaynaya dhaqitaankii iyo kafankii iyo dugiddii wa taaratan marna laa yadharu khalquhu xataa abuurkiisi ma muuqdaba suuradiisi xataa ma muuqato waa u cad hiliboo iska dhashay weye wax suuro bini aadanoo laga garanayaba ma leh lama suurayno falaa yajibu fiihi shayun wax ka waajibayaba male in la dhaqo waajib maaha in la kafano waajib maaha in lagu tukada waajib maaha in la duugo waajib maaha dee waa cad hilibehe wax ka waajibaya maba jira wa yusannu laakiin satruhu bikhirqatin wa dafnuhu laakiin waxaa sunno ah intii calal yar lagu duubo in god la geliya meel lagu asturaa sunna leanna waa wax bini aadan ka soo baxay waa iska sunno haddaan haddii xataa layska tuuro waa cad yaru hiliba un haddii layska tuuro xataa wax dhiba male لأن وح صورة بني آدم وكم وقته ملها وتارة لا يظهر خلقه وح أبوره كم موقنا يمجره وأبور كيس موقنا فلا يجب فيه شيء وح كواجب يملا وأسك عده لبوي ويصن لك وح صنع ستره إلا أستر بخرقة إن على القدوبة آه ودفنه للدوغوي وأقل القسل تعميم بدنه بالماء دميتك إلا دقاء واجبها غديسا واجبه dhaqidii baa marka lagu baraya sida yani loo dhaqo maydka wey wa aqalu lqusli dhaqitaanka maydka inta ugu yar tacmiimu badanihi bilmaa maydka jirhkiisoo dhan in biyo lagu camimo w badankiisoo dhan waa in biyo lagu camimo inta daahirka lagu tiri intaasaa ugu yar maydkii halkan uu yaallaa soo maha biyaa la soo qaatay markaasaa biyihii baa lagu shubay asaga dhan baa lagu camimay jirhkiisii oo dhan baa biyihii la gaarsiiyey lagu shubay bas dhaqitaanka intaasaa ugu yar waakmaluhu sida u kaamilsan taliisuhu saddex saddex in la mariyo wey lagu shubo wa an yakuuna fii khalwatin wa qamiisin wa calaa murtaficin wa bimaa'in maaridin weye ilaa lixaajatin sida sunnada a weeye ugu kaamilsan marka meydka la dhaqayo waxaa weye marka koobaad horta meydka waa loo istijaynaya meydka waa la dhigaya horta marsaas loo dhigo horta meel asturan baa meydka la dhigayaa fii khalwatin macnaheedu waxa weeye meeshaa bannaanka ee babliga dadku wada arkayaan lagu dhaqi maayo meydka meel meel gaara horta la gelinaya oo inta dhaqaysa ma ogaya in kale aysan arkayn waa sunno koow wa qamiisin baa lagu dhaqayaa meydka markii la dhaqayo qamiis asagoo ku jiraa korka laga dhaqayaa in dharka laga dhigo waa laga fiican yahay waxaa fiican asagoo qamiiskiisa ku jiro in lagu dhaqo hadhow marka qamiiskaasaa laga siibaya waa laga dilaacinaya waa laga goynaya kaasaa markii la dhaqa kadib markaasaa kafanka la gelinaya maxaa yeele meydka in la asturo oo cawradiisa la asturo taasaa wanaagsana qamiiskaa lagu dhaqayaa wa calaa murtafacin meel korraysa in lagu dhaqaa sunna ah wey oo meel korrayso markii biyaha lagu shubo biyuhu meelay ka sumayaan leh oo yacni biyihii uuna dhex jiifaynin in lagu dhaqaa fiican in kor loo qaado meel la saaro sariir lagu dhaqo taasaa sunna ah wey wa bimaa'in maarid bimaa'in baaridin biyo qabow in lagu dhaqaa sunna ah oo dee kolley waxaan waa meyd kolley nafku ma jirtee biyaha kuliskaga shuba la dhihi maaye meydku wuxuu qofku markuu noolaa wuxuu dhibsanaya buu dhibsanayaa biyo qabow in lagu dhaqaa sunna ah wey ilaa lixaajatin biyaha kulul in loo baahan yahay mooyaane ka wasaqin wa bardin meydka jidhkiisoo dhan wasaq baa ka badatayoo ma aha aqaani meeluu ka soo baxay meel unbuu ka shaqaynaya marka asagoo dhan waa wasaq biyaha kulul in lagu dhaqa moogiyo biyo qabow maba dhaqayaan wasaq markay jidhku wasaq leeyahay biyo qandacaa fiican wasaq hadday jirto marka waa loo baahay biyaha waa la qandicinayaa wa bardin qabow baaba jira oo xilliguba waa xilli qabow wax biyo qabow taaban karaba ma leh markaasna waa in biyo kulul lagu dhaqo biyo qandhaca in lagu dhaqo dee markaas waa loo baahan yahay biyihii taas mooyaha waa kaa markaas haddana markii la dhaqayo saddex saddex baa meydka lagu marka u horreeya waa loo istijeynayaa meydka markii loo istijeeyo waa loo weysaynayaa waa loo weysaynaya sida caadiga loogu weysaynaya markii loo weyseeyo madaxaa la dhaqayaa marka hore madaxa markii la dhaqo meydku saasuu u yeelaa soomaa dhinacan midig jeexan midigaa sidaa loo dhaqayaa saddex goor baana biyaha lagu celinayaa haddana dhinacan bidixaa la dhaqayaa saasaa meydka loo soo gedinaya markaasaa labada dhabarkana sidaas loo dhaqayaa oo dhinacan midigana saddex goor baa lagu shubaya dhinaca kale sidaas loo shubaya sida sunnadaa sidaa wa sidaa in loo dhaqaa sunnaa meydka wa akmaluhu sida ugu kaamilsan meydka markii la dhaqayo tahliisuhu saddex saddex in biyihii loogu shubo weeye wa an yakuuna fii khalwa meel cidloo gaara ama guri meel gaala oo dadku wada arkayna in lagu dhaqaa sunnaa wa qamiisin qamiis in lagu dhaqaa sunnaa wa calaa murtaficin meel korraysaa lagu dhaqayaa wa bimaa'in baaridin biyo qabow baa lagu dhaqayaa ilaa lixaajatin biyaha kulul in loo baahan yahay mooyaane ka wasakhin meydka jirhkiisa wasakh buu leeyahay oo biyo kulul in lagu dhaquraa wa bardin qabow baa jiro falmusakhanu markaas kuwa la kuduleeyey xiina idin awlaa haddii meydki qabow hadduu jiro daran oo aan biyihii qabo waa la taaban karin ama wasakh buu jirhkiisu leeyahay oo biyaha qandacaa loo baahan yahay markaas falmusakhanu kuwa la kululeeyey baa xiina idin wakhtigaas awlaa fiican wa aqalulkafani kafanna waxaa ugu yar thawbun yacummuhu hal maro oo meydka camimaysa kafan meydka markuu meydku dhinto kafan la geliyo waxaa ugu yar hal maro oo meydka jidhkiisao dhan iyo cawradiisa qarinaysa kulli badankiisao dhan wada qarinaysa maradaasaa ugu yar wa akmaluhu sida ugu kaamilsanna lilrajuli ninkii alaau lafaa'ifa saddex maroo dheerdheer wey ninka saddex maroo dheerdheer baa la gelinaya saddex maraa la soo qaadaya marka saddexdii maro waa la isdul saaraya maradina sidaa loo dhigayaa tii kalaa la dul saarayaa tii kalaa la dul saaraya saddexdooda markaasaa la isu dul saaro meydkaa la qaadaya markaasaa saa loo saaraya tii uu korraysay baa marka sidaas iyo saa loogu gedinaya tii kalaa haddana saas iyo sidaa loogu gedinaya tii u hoosaysay baa saa iyo saa loogu gedinaya hadday kala fiican yihiin waa maryaha midayna cusub tahay midna xisani midda ugu fiican baa la rabaa hadhow inay soo kormarto ayadaa hoos loo marinaya marka la dhigayo markaas hadhow markii lagu wada gediyey tii u fiicnaydoo hoos u jirtaa kor soo maraysa wey hadday isku mid yihiinna waa saddexdooda waa la issaaraya umbas saasaa sunnaa wey marka meydka haddii asaga maalkiisa laga kafanayo maaluu asaga leeyahay haddii laga kafanayo saddexdaa maroo dheerdheer baa loo gadayaa lagu kafanayaa weliba khamiis iyo cimaamad haddii loogu daro ninkiina dhib male shantaasaa lagu kafanaya waa loogu siyaadin karaa khamiis iyo cimaamadna waa loogu siyaadin karaa laakiin saddexdaa maroo dheerdheer akmala way ku filan tahay haddii saddexdaa maro lagu kafano la geliyo way haddii maalkiisa laga kafanayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii la kafanayey saddexdaa maroo dheerdheer baa lagu kafanay saddex maroo dheerdheer ayaa lagu kafanay haddii aan maalkiisa laga kafanaynoo xoolaba ma qabo ama waa qof qariibaho meeshuu ku dhintay oo muslimiintan kala aasayo hal maroo kafana unbaa laga gelinaya hal midaa loo gadaya laakiin qofku markii maalkiisa laga kafanayo saddexdaa maraa lagu kafanaya khamiis iyo cimaamad haddii loogu darana waa fiicanta markaa shan buu noqonaya walilmar'ati qofkii dumarka ahaydna qamiisun qamiis waa saakadii dheerayd ama diricii iyo wa khimaarun masarkii kii madaxa ay saaranaysay wa isaarun iyo gogorodii iyo walafaafataani laba maroo dheerdheer shantaasaa lagu kafanaya gabdhaha ee raggiyo dumarka markay noolaayeenba dumarkaa ka dhar badnaa wey leanna way ka cawro badan yihiin dumarka cawro badan soo maa marka ayaga shan baa lagu kafanayaa dirac dheer horta waa loo gelinaya ama saaka dheer gacmo dheeraho iyada dhan wada gasho khamiis ugu iska yidhahda carabiga wixii la- yani la yidhaha wixii la isku dhex ridaa wada waa khamiiskaas dheer waa saakadaas dheer oo gacmo dheeraha loo gelinaya kow khimaarna waa loo saaraya madaxana waa loo saaraya waxay madaxa isaaran jireenna waa loogu xidhaya izaarna waa loo gelinaya izaar carabiga hoosgunti baa la yidhaha laakiin dumarku hoosguntigoodu waa gogorodda Ah, gogoroddaasubay ayagu hoosgunti u leeyihiin hoosgunti kalema leh gogorodna waa loo soo gelinaya saddexdaas markii loo geliyo walafaafataani laba maroo dheerdheer baa intii sidaa laysu dul saaro yaa la saarayaa iyadoo gogoroddeedii iyo saakadii dheerayd iyo khamaarkeedii madaxa loogu xidhay intaa iyadoo qabto ayaa la saar labadii maroo laysdul saaraya saa loo saaraya markaasaa labadii maro lagu gedinaya shantaasaa lagu kafanaya dumarka Marka, walilmar'ati qofkii dumarka ahayd qamiisun baa lagu kafanayaa saakadii dheerayd iyo wakhimaarun khimaarkii masarkii madaxa ay saaranaysay weeye wa izaarun izaar yacni waa gogoradii weeye walafaafataani laba maroo dheerdheer wey shantaasaa lagu kafanaya dee dumarka waxaa laga yaabaa ayagoo dharkoodii uu carrada ka batay meel kasta uu ka buuxo haddana markii hadhow la qaadayo in hal hal kafan hal maroo cad loo soo godo may horta kafanku inuu cad yahay waa sunno eh dhar nooc midab uu yaho dhanba waa laysku kafani karaa qofku adduunyada dharkii uu ku xiran jiray oo xalaasha u ahayd hadduu dhinto waa lagu kafani karaa ragga waxaa lagu kafani karin un ragga umaa loo ogolay in xariirta lagu kafano leanna xariirta raggu mayn xiran jirin soo maa dharka kaloo dhan waa lagu kafanaya dumarka ayagu xariirta xataa way xiran jirin soo maa waa lagu kafani karaa dhar kasta waa lagu kafani karaa ee waxaa sunno ah un in midka cad baa sunno ah marka gabadha markii la kafanayo in hal maroo cad lagu duubo ma aha ma aha iyadoo dharkeedii uu ka batay waxaa la rabaa in dharkeedaa tuuran oo farada badan yacnii saako dheer iyo yacni khimaarkii madaxa loo saarayey iyo googorad intaa looga soo bixiyo laba maroo dheerdheerna loo soo godo laba maroo dheerdheerna la- lagu daro markaa shantaa waa in lagu kafana gabdhaha wey. ma aha in hal mar keliya lagu duubo wey. maydka ka ugu kaamilsan saas wey haddii dee wax kaleba aan lahayn hal mara waa lagu kafani karaa gabadha haddii lahayn waa aqalul kafan baa la inta ugu yar waay laakiin haddii la heli karo dharkii maxaa looga reebaya waa in lagu kafano waay oo yacni kafanka midka ugu kaamilsan waa in la sameeyo waay wa arkaanu salaati calayhi sabcatun gusligii iyo kafankii baan ka soo baxnay soo maaha salaaddii baa ku xigta wa arkaanu salaati salaadda arkaanteeda calayhi meydka lagu tukado sabcatun toddoba wey alwalu kan koobaad anniya waa inaad niyooto dee inaad meydkan ku tukanayso waa inaad niyooto farda aljanaasati calaa hada almayit lilahi tacala wainaa meydkan inaad ku tukanayso waa inaad niyooto meydku marka hadduu xaadir yahay sidaas wey calaa hada almayiti baad leedahay niyo waa inaad la timaado لأن عمل نية الآن أنصح يا مجري رسولك حولي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات عمل نية أمك أنصحها الثاني الركن قال بعد أربع تكبيرات أفر تكبيرات ضد بعد تكبير سنة ساعة تكبير تكوبات وتكبير تلقو حرني فتحات آخر نيسا حدنا وتكبير سنة ساعة لا بعد جوكتا سوما صلى النبي قال الله إيمان صلى الله عليه وسلم حدنا وتكبير سنة ساعة saddex baad tii saddexaad takbiirsan maaha meydkaa u ducaynaysaa haddana waa takbiirsanaysaa takbiirta afraad wey waa salaama naqsanaysaa markaas afartaa takbiiradood meydku leeyahy marka lagu tukanayo arbacu takbiiraad wey ahaalisu rukniga saddexaad ee arkaantii janaasada ka mid a alqiyaamu cala alqaadir qofkii awoodo oo qof curyaana ama qof xanuunsan aan ahayn istaaguu ku tukanaya salaaddu waa farad wey janaasadu farad weeye istaaguu ku tukanaya qof الرابع ركنغا افراد قراءة الفاتحة فاتحة دي ولا اقريه وي صلاة الجنازة مركا تغنيسه وانا فاتحة الاقرس حيل صلاة ان كلبا ايضا فاتحة الاقري ما صحيح سوما فاتحة هو الركن من اركان الصلاة كمدا وكا جنازة دي وانا الاقرس وي فاتحة دي. الخامس ركنغا الصلاة على النبي وي صلى الله عليه وسلم salliga nabiga waa inaad la timaado nabiga waa inaad ku salliso bacda aaniyati bacda takbiirati aaniya takbiirta labaad bacdigeed yaa salliga la imaanay salligu waa inuu takbiirta labaad daba dhaco maxaa yeele takbiirta koowaad markaad takbiirsatay faatixadii baad akhrisay faatixada markaad dhammaysana waa takbiirsanaysaa takbiirta labaad soo maaha salliga nabiga waa inaad markaa la timaado marka waa bacda aaniya wey salliga nabiga takbiirta labaad bacdigeed asaadisu rugniga lixaad adducaau lilmeyiti meydka inuu u duceeyo wey adducaau lilmeyit meydkoo loo duceeyo wey bacda aaliati takbiirta saddexaad bacdigeed oo salliga nabiga markaad la timaado waa takbiirsanaysaa takbiirta saddexaad wey markaasaad meydka u ducaynaysaa adducaau lilmeyit meydkoo loo duceeyo weliba ducaa meydka khaas ah waa inaad u ducayso ducooyinkan kaleo caamka waad ku dari kartaa laakiin horta duca khaasa allaahuma kfir lahu warxamhu horta waa inaad tidhahdo in kale haddaadan sii garanaynin allaahuma kfir lahu warxamhu waa duca khaasa horta meydka u ducee markaa kadib allahuma kfir lixayina wamayitina iyo allahuma kfir lanaa walahu iyo allahuma kfir lilmu'miniina waalmu'minaat iyo ducooyinka caamkaa markaad aqrin kartaa laakiin marka hore duca khaasa wayna meydka u ducaysa wey asaabicu rugniga toddobaad assalaamu salaamtii weeyadee mar haddii ood aad meydka u ducayso waa takbiirta afraad baa takbiirsatayba dee takbiirta afraad markaad ducada dhammayso bas de waa salaamo naqsanaysaa marka assalaamu salaamti wey aasaasunaa marka takbiirta ee salaadan janaasada arkaanteeda waa muhim arkaanteeda waa inaad sidaa u ogaato wey qof kasta ood ku tukato oo muslimahoo dhintay ood ku tukato ajir baad helaysaa janaasada aad baa loogu dadaalaa ajir fara badan bay leedahay qofkaa muminka aad u ducaynaysa w aad u ducaynaysa wa aqalu dafni duugid inta ugu yar xufratun weeye taktumu raa'ixatahu waa god in la qodo meydka urtiisa qarinayso godkii waa la qodayaa ilaa iyo qadar markii meydka la geliya uuna ka soo uraynin intaas waa in la qodo intaasaa ugu yar bas intaa haddii la dhammeeyo bas weeye wa aqalu dafni dafni inta u yar xufratun qodid weeye taktumu qarinaysa raa'ixatahu meydka urtiisa qarinaysa wa taxrusuhu ka ilaalinaysa min asibaaci dugaagga iyo waraabahana ka ilaalinaysa waraabuhuna kalama bixi kara bas waa god xoogaa oo dheer baa la qoday n waraabuhuna kala soo bixi karin meydka urtiisuna ka soo urayna intaasaa ugu yar wa yejibu waxaa waajiba tawjiihuhu ila alqibla meydka in qiblada loo jeediyaa waajiba waajib weeye in markii la dhigayo meydka xagga qiblada loo jeediyo oo godka markii la qodaya saasaa loo qodaa soo maha iilka saasaa loo samaynayaa ama hadduu saas u jeexanaya waa in sidaas loo loo qodo marka xagga qiblada waa in wejigiisa loo sii jeediya meydka wayajibu waxaa waajiba tawjiihu meydka in loo jiheeyo ila alqiblata xagga qiblada waa in loo jeediyo fa in lam yuwajah haddaan la jeedinin lahaa lilqibla nubisha waa la faagayaa wa wujiha waana la jeedinayaa in lam yataqayar hadduuna dooso xataa meydkii markii la aasay kadib haddii la yidhahdo xagga qiblada omaana sii jeedinin xaggaa u sii jeedinin hadday yidhahdaan qoladii aasaysa in la in la qodo waajib waay waa la faagayaa markaasaa la soo saaraya markaasaa la jeedinaya waa hadduuna doorsoomin laakiin muddo markuu meydkii meeshii ku jira oo isbedelo le amarkan ugu googo'ayo waa dilaacay meydkii waa oraylaya kadib iyo yidhaahdeen meydkii markaan dhigayna halkaasaan u sii jeedin markaa la qodi baa laska dhaafaya waa laska dhaafaya laanna wuu isbedelay hadde wuu isbedelay meydka qoditaankiisiba haddow dhiman iyo soo bixintiisiba dhib noqonaysee fain lam yuwajah haddaan la jahaynin lahaa qiblada haddaan loo jeedin meydka nubisha waa la faagayaa wa wajiha xagga qibladaana loo jeedinaya in lam yataqayar hadduuna doorsoomin wey meydku una urin wey wa akmaluhu kan u kaamilsan yani aaska aaska kan ugu kaamilsan an yuwasaca in la waasiciyo weeye alqabru qabriga in la waasiciyo wey wa yucamaqa in la dheereeyo wey qaamatan iyo wabasatan ayaa la dheeraynaya in godkii la dheereeyo aad loo qodo way qaamatan iyo wabasta waxa weye qof aan dheerayn aana gaabnayn oo dhexdhexaada yaa dhex istaagaya godkii buu dhex istaagaya markaasuu weliba saa gacmaha u fidinaya intaasaa la qodaya waa god aad u dher wey qof caadi ahoo dhexdhexaada dhex istaagayo markaasuu gacmaha saa u fidinaya weliba qaamatan iyo wabasta sidaa way an yuwasaca alqabru in la waasiciyo weeye wayucamaqa in la dheereeyo weeye qaamatan wabasta wa an yuudaca in la dejiyo weeye calaa yamiinihi meydka dhinaca midigaa loo dhigaya waa sunnada wey marka la saxiixin dhinaca midigaa loo dhigaya wa an yusnada in la tiiriyo weeye dahruhu dhabarkiisa binaxwi labinatin dhooba iyo wax la mid ah dhabarka loo gelinaya aw turaabin ciid baan dhabanka loo gelinaya markii la dhigayo aa, dhabarka dhinaca dhabarka si uuna dhabardhabar ugu dhicin meydka dhinac dhinac baa loo seexinaya soo maha si uuna ga- dhinac- dhabardhabar ugu dhicin xagga dhabarka wax laga soo gelinaya xagga dhinaca- dhinaca derbiga xagga qiblada jira loo dhoweynaya xagga dhabarkana waxbaa laga soo gelinaya si uuna dha- xagga ugu soo dhicin Ah, dha- yacni ciid adag baa laga gelinaya ama dhoobaa laga gelinaya okay. wa an yusnada waa in la tiiriyo dahruhu dhabarkiisa binaxwi labinatin iyo dhoobo iyo wix la mida aw turaabin wa yulsaqa khadduhu bituraab dhabankan ciiddaa loo saaraya inta markii la dhigayo dhabanka dhulkaa loo dhigaya ama bur bur ciidaa la soo qaaday waa loo barkinaya ama dhulkaa loo dhigaya dhabanka loo dhigaya kafankaa weliba laga faydaya madaxiisa dhinaca hoose intii kafanka laga faydo ayaa dhabanka dhulka loo dhigaya maxaa sidaa loo yeelaya idhaaran lifaqrihi yacni maskiinnimadiisa addoon weeye aan tabar lahayn oo waxba aan qabsan karin maskiinnimadiisa iyo inuu raxmadda ilaahay baahida uu qabo ayaa la muujinaya markaasaa dhulka dhabanka loo dhigayaa Ah. hadduu madaxweyne ahaa hadduu qani kasta xo- taajir ah xoolo badan lahaa wax kasta hadduu lahaa hal firaasha iyo hal barkina looma dhigayo qabriga wax ku raacaya ma jiro qabrigaaga kula raacaya ma jiro xoolihii aad lahayd iyo mulkigii madaxnimadii aad lahayd ood ku faanaysay waxaa male dhulka unbaa dhabanka lagu dhigaya Ah. faqiirnimadaada la muujinaya waa faqiir de addoommaha dhammaantood faqiir weeye ilaahay raxmaddiisa ay faqiir u yihiin soomaa u baahan yihiin marka dhabankaa dhulka loo dhigayo faslun fii kayfiyati salaati cala almeyit meydka salaadda lagu tukanaya waa salaaddii janaasada ayuu sheekhu tilmaamaya buu yidhahda. markuu arkaantii sala- noo soo sheegay haddana isla salaaddii nafteedii buu haddana tilmaamaya faidaa araada markuu doono qofku an yusalliya calayhi meydka inuu ku tukado falyatadahar awalan marka hore horta ha weyse qaato bal ha dahaaro qaato uma yastaqbilu lqiblata qibladuu qaabilaya naawiyan asagoo niyoonaya asalaata salaaddii niyoonaya meydkiiba marka meydkii baa la soo dhigay halkan soo maa marka xagga qiblada meydkii la marinaya markaasuu sidaa u qaabilayaa markaa salaaddii buu niyoonaya inuu janaasa salaatuljanaasuu niyoonaya wayaquulu wuxuu odhanayaa allaahu akbar acuudu billaahi min ashaydaani arajiim markaas tacawudkii uu la imaanaya faatixadii buu aqrinayaa markaas faatixadii ayuu aqrinayaa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabay buu li allihii alraxmaan almunacimi bijalaa'ili nicami alraxiimi almunacimi nicmaynaya bidaqaa'iqi nicam alxamdu lilaah ilaahay baa mahadli allihii rabbi alcaalamiin caalamka rabbigoodaha alraxmaan allihii naxariistiisu ay caamka ahayd ee mu'miniinta iyo mushrikiinta intaba ku camimaya adduunyada allihii alraxiim nicmada yacni raxmadda khaaska ah mu'miniinta ugu ugu naxariisanaya ku khasisaya aakharo maaliki yowmiddiin maalinka qiyaamahee la is-abaal marinayo allihii maaligiisaha ee asagu dadka abaal marinaya maamulaya iyaaka ilaahu adiga ayaa nacbudu caabudaynaa wa iyaaka adiga umaa nastaciin karsiin kaa dalbaynaa iyo kaalmo ihdinaa ilaahuna hanuuni asiraada almustaqiim waddada toosan ilaahu nugu hanuuni siraada aladiina kuwii waddadooda nugu hanuuni ancamta calayhim aad u nicmays kuwa aad u nicmaysay waddadooda ilaahu nugu hanuuni Ah. kuwa ilaahay uu u nicmeeyey waa kuwa lagu sheegay fii suurati nisaa فأولئك الذين مع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بإله كو لو نعمي وكواسه كو آد النعميسي سراد الذين أنعمت عليهم كو آد النعميسي إله وددود النمر غير المغضوب عليهم كو لو عروضي آنهين ولا الضالين كو رمي أو باديوبين آنهين تدك إلهي ونعمي kuwa loo caroodayna maaha oo xag ilaahay loogama caroona ilaahay raalli buu ka yahay radia allaahu canhu waraduu canhu kuwa la yidhi wey ilaahay baa ka raalli noqday ayaguna way raalli noqdeen kuwa baadiyoobay oo waddadii xaqaa ka dhumayna meehee waa kuwa waddada toosan ilaahay uu ku hanuuniyey wey aamiin allaahu akbar buu leeyahay markaas waa takbiirtii labaad markaasuu salliga la imanaya allahuma salli calaa sayidina muxamadin wacala aali sayidina muxamed kama sallayta calaa sayidina ibraahiima wacala aali sayidina ibraahiim wabaarik calaa sayidina muxamedin wacala aali sayidina muxamed kama baarakta calaa sayidina ibraahiima wacala aali sayidina ibraahiim fi lcaalamiina innaka xamiidu majiid markaa salligii buu la yimi اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات انت سكو دريا مركو صلي دمي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مؤمنين ترجع يكو دمر كاب إله أضاف الأحياء منهم كو هذا النول يو والأموات كو هذا انتبه إله أضاف الله أكبر بولي مركا وتكبير تسدحال يو مركا تكبير سدح مركا سميت كي أدعيني اللهم اغفر له meydkan ilaahow u dhaaf warxamhu ilaahow u naxariiso wacaafihi ilaahow caafi wacfu canhu ilaahow cafi saasuu leeyahy meydku waa isku mid meyd unbaa la leeyahy ama rag ahaado ama dumar ahaadee haddii yacnii uu qofku midku yahay hadduu garanayana wuu iska maqfir lahu buu ninkana dhihi karaa naftana allahu maqfir lahaa buu dhihi karaa laakiin meyd waa meydun waa isku mide meyd unbaad u niyoona meydkan ilaahu u naxariiso maade lafdiga meydka umagu celiso allaahuma kfir lahu meydkan ilaahu u dhaaf warxamu u naxariiso wacaafihi ilaahu cafi ilaahu caafi wacfu canhu ilaahu cafi wa akrim nusulahu ilaahu degiddiisa ilaahu karaamee nusulahu degiddiisa makaanu degiddiisa qabrigaa la dhigay soo maaha ilaahay buu marti u yahay yanii raxmadda ilaahay unba halkaa u joog wax kale ma jiro ilaahu karaamee nusulkiisa ilaahu karaamee wa wasic ilaahu waasici madkhalahu meeshaa uu galayna ilaahu u waasici waa qabrige wa aqsilhu ilaahu ku dhaq bilmaa'i biyo wathalaji baraf walbardi bardi ilaahu ku dhaq yacni ilaahu ka dhaq dembigiisii biyo ilaahu ku dhaq baraf ilaahu ku dhaq aka wa naqihi ilaahu ka yacni ka dahir min alkhataayaa dunuubta ilaahu ka dahir kamaa yunaqa thawbu alabyad marada cad sida looga dahiro minadanasi wasaqda looga dahiro marada cad sida loo nadiifiyo oo markii saabuunta iyo waxa ay lagu dhaqo sida loo caddeeyo saasoo kale ilaahu wasaqda oga dahiro wa abdilhu ilaahu u bedel daaran daar ilaahu u bedel khayran ka khayr badan min daarihi daartiisii adduunyada ahayd wa ahlan ahel khayran ka khayr badan min ahlihi ahelkiisa adduunyada mid ka khayr badan ilahu ugu bedel wa zawjan xaas khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisa adduunyada u kula hadduu nin ahaa xaaskiisii adduunyada mid ka khayr badan ilah ugu badan hadday qof dumar ahaydna ninkeedii adduunyada ay ku lahay zawjkeedii mid ka khayr badan ilah ugu badan ilaahuse dee kan adduunyada jooga kan jannada ahlu jannaha ka khayr badan sooma yaa kaasaa ka khayr badan wa adkhilhu ilaahow geli aljannata jannada ilaahow geli wa acidhu ilaahow ka kori min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa fitnatii fitnadiisa ilaahow ka badbaada ومن عذاب النار نار تعذاب تيدنا إله كبدباد إله ككري اللهم اغفر لحينا مت كان نجا نول إله أضاف وميتنا قف كان كان نجا دنتين إله أضاف أدب داف وشاهدنا مت كان نجا جوج هل كاس جنازة لو تكن هذا إلا جوج مت كان نجا جوج حاضر كإله أدب داف وغائبنا مت كان نجا مقنا إله أدب داف وصغيرنا مت كان نجا ير إله أدب داف وكبيرنا مت كان نجا وين إله أضاف wadakarina midka annaga ragga ah ilaaha u dhaafeela wa unsaana ka annaga yacni dhadigee dumarkaana ilaah u damidha waa muslimiinta wey lamiirka kulli muslimiinta u noqonay annaga muslimiinta ah ka annaga nool iyo midka annaga dhintay midka maqan iyo midka joogo ka yar iyo midka weyn rag iyo dumar muslimiinta haddaana ilaah u damidhaaf saasuu leey اللهم اللهم يا الله الله يوم من احييته قف كاد نوليس او منا انغا نغمدا فاحيي على الاسلام اله اسلام نمدا كنوله ومن توفيته قف كاد اوفستن منا انغا نغمدا مسلمين فتوفاه على الايمان اله ايمانك كوفس اللهم لا تحرمنا اجره مصيبه اجر كده اله هنغا هوجين غيرده وا مصيبه اجره اجر المصيبه وغيرده مصيبه اله هنغا هوجين walaa tudilana bacdahu meydka gadaashiisna ilahu hana baadiyayna allaahu akbar buu leey marka waa takbiirta afraad takbiirta afraadee u dambaysay wey allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lana walahu buu markaa leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullah buu leey markaa takbiirta afraad markaad la timaado ugu dambayso intaasuu ka dambaysiinaya haddaan laga dambaysiinaya waxaa maa laakiin waa sunno intaan allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lana walahu baad dhihi markaa takbiirta afraad takbiirsato markaasuu assalaamu calaykum waraxmat ullah uu leey marka assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah saasuu leey wabarakaatuhu in lagu daraa weliba sunna ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaadda janaasada in wabarakaatuhooda lagu daraa sunna ah salaadaha kale markii laga salaamo naqsanayo assalaamu calaykum waraxmat ullah umbaa lagu joogsanaya maxaa yeeley sida axaadiida ku soo aroortay intooda badan waxa weeye salaadahan kale markii laga baxayo assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah saa umuu nabigu odhan jiray riwaayooyin yar baa ku soo aroortay waa barakaatuhooda way yar tahay waa barakaatuhooda marka waxaa la leeyahay salaada janaazada maadaama ayadoo dhanba duca ay tahay oo kasratu ducaa ayada waa sunno un maadaama salaada janaazada oo dhanba waa duca meydka loogu ducaynaya marka waa barakaatooda in lagu dara ayada janaazada ayaa sunno ah saasay leeyihin wayaquulu wuxuu odhanayaa fi ducaa'i litifli canuga yar markuu u ducaynayo canuga yara weli aan qaangaarin ducadiisa saasuu odhanaya allaahuma kfir lahu ilaahu u dembi dhaaf warxamuu u naxariiso allaahuma kfir lixayina ducadaan soo mari allahuma kfir lixayina wa mayitina wa shaahidina wa qaa'ibina wa sagiirina wa kabiirina wa dakarina wa unsaana saasuu leeyahay markaasuu wuxuu leeyay allaahuma ajcalhu faradan liabawayhi allaahuma allahayow ijcalhu ilaahu canugan ka yeel faradan ceelalyo ilaahu oga yeel liabaweyhi labadiisa waal ilaahu ceelalyo oga dhig ceelalyo ilaahu oga dhig ceelalyo waxaa la yidhahdaa xooluhu markay soo aroorayaan oo xoola yacnii ceelka lagu soo aroorinayo oo in la waraabiyo rabo qofka uga sii horreeyo ceelka uga sii hormarayo oo darka usii hagaajinayo meeshay ka cabbi lahayeen iyo meeshay usii nadaaminayaa ceelalyaa la yidhaha ceelalyo marka xoolaha waxaa la yidhaha hadday ceelalyo ceelka uga sii horreeyo way cabbayaan way dee waxbaa loo sii diyaarinaya laakiin wax ka horreeyaba hadduuna jirin ya waa la iska kaxaynaya un moogay meel ay meel ay ka galaanba inay waayeen baa laga yaaba in la wada ceelkii dhammaaba la qabsadaya laga yaaba marka ceelalyo waxaa la yidhaha qofkaas wax sii diyaargareeya oo meesha ka sii horreeya marka canugan saqiirka ah labadiisii waalid buu ka horreeya soo maha mid ka sii horreeya oo hadhow u shafeeca qaado oo ilaahay naxariistiisa u weydiiyo usii ayaga u taagan u taagan ilaahu ka dhig ceelalyo oga dhig sugaayo wey waa u shafacay labadiisa waalid allaahuma ajcalhu ilaahu oga yeel faradan canugan ilaahu ka yeel faradan ceelalyo liabaweyhi labadiisa waalid wa salafan ilaahu ka dhigo horumar mid ka horreeya salafka labadiisa waalid wa dukhran kayd ilaahu oga dhig kayd ilaahu oga yeel wa cidatan wacdi ilaahu oga dhig waictibaaran cibro ilaahu oga dhig mid ay ku cibro qaataan وشفيعا إله أولي من أشفيع قاضه وثقل به موازينهما إله ميزان كودا كعسلة عنك صغير كوا عنك المقتل مر لبدي سي والد وجعلابا لقا قاضي ميزان كودا إله كعسلة ثواب كودا إله كعسلة وأفرق صبر صبر كإله شبع على قلوبهما قلوب تودن إله صبر كإرزاق آه. ولا تفتنهما إله هفذنين بعده عنك قداشيسا إله لبدا والدنا هفذنين ولا تحرمهما إله هكوه جن أجره أجر كيسا canugaas geeridiisu waa masiibe ilaahu ajarkiisa ha ka hoojino waxay rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay canuga markii canuga yarkaa uu la qibloodo oo u dhinto ilaahay malaa'igtiisuu la hadlayaa ilaahay wuxuu leeyahy aqabaltum yacni walada cabdi addoonkayga canugiisii ilmihiisii maad soo qaadeen nacan bay leeyihiin yaa rabb aqabaltum sabrata fu'aadii qalbigiisa midhihiisii miyaad qaadeen nacam bay leeyihin yaa rabbi famaada qaala cabdii buu ilaahay leey ilahay asagoo ogow waxba ka qarsoonay wuxuu leey addoonkaygu muxuu yidhi ilaahayow wuu kugu mahadiyeoo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu yidhi masiibo markay dhacday sidaas inaad tidhahdaa yaa fiican markay kugu dhacday mowta sunna ah saasuu ilaah uu istirjaacsaday wuuna sabray markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay ubnuu lahu beytan fi ljannati addoonkayga guri jannada oga dhisa wasammuuhu ku magacaaba beyt alxamdi gurigii mahadana ku magacaaba guri jannada oga dhisa gurigaana maxaa la yidhahda waa gurigii mahadda weeye addoonkayga masiibaan ku riday waan imtixaamay canugiisii baan ka qaaday wuu sabray soo maaha gurigaa jannadaa lagu abaalmarinaya marka waa beytulxamdi marka canugan yacni waa markii waalidka laga qaado waa masiibo ku timi soo maaha haddii uu ku sabro yacnii qalbigoodana ilaahu sabar ku irsaaq ajirkiisana ilaah waa ka hoojina sidaasaa loogu ducaynaya canuga yarka markii lagu tukanayo janaasada lagu tukanayo faslun fi zakaat zakada ayuu u faslaya wahiya zakadu ismun lilqadri almukhraji can ilmaali waalbadan zake maxaa la yidhaahdaa qadarka yaree la bixinayo maalka laga bixiyo ama badanka laga bixiyo badanku waa maxay waa zakaatufidriga zakadan yani ramadaanka markuu dhammaado zakaatulfidriga la bixiya waxa la yidhaha zakaatulbadan waxa laga goynaya waa dadka badankiisa laga bixinaya soo ma marka qadarkaas laga bixinayo oo dadka iska bixinaya badanka laga bixinayo ama xoolaha qadarka laga goynayo yaa waxaa la yidhahdaa zako wahiya ismun lilqadri almukhraj qadarka la bixinayo canilmaali maalka laga bixinayo walbadani badanka laga bixinayo watajibu way waajibaysaa zakaatulmaal zakaatulmaalki way waajibtaa fii amaaniyati asnaaf siddeed sinfi bay ka waajibta siddeed nooc oo xoolaha ka mid a ayay maalka ka waajibtaa waxaa la yidhahdaa zakadu siddeed bay ka waajibtaa siddeed qolayna u waajibtaa xoolaha siddeed bay ka waajibtaa siddeeddaas waa maxay annaqdaani labadii lacagood dahab iyo fido walibilu iyo walbaqaru iyo walqanamu saddexdii xoolaha shan weeye soo maaha walquutu waxyaalaha raashinka oo la cuno quudka watamru iyo walcinabo saddexdoodan waxaa laysku yidhahda mucasharaat waa laysku xisaabaa quud yacni waa raashinka la beerto waxyaalaha zarciga ee baxaa la yidhahdaa zarciga la abuurto ee kuu baxay athamru walcinabuna himaarti baa layidhahda waa midhihii wey timirta iyo cinabka wax alla wixii midho geed ka soo baxo labadaas unbaa laga zakeeyaa timir iyo cinab basaa laga zakeeyaa iyo raashinkii la beeranaya noocyihiisa ama bariis ha ahaado ama digir ha ahaado ama yacni gelley ha ahaado ama mordi ha ahaado masareenkii ha noqdo noocuu noqdoba yacni raashinkan la beerto wey hal qayb baa laakiin laysaga dhigaayo mucasharaad baa la yidhaha cushur baa laga bixiya tobankii kiintaalba hal kiintaal baa ka waajibayo waa mucasharaad baa lagu magacaabaa waa lix wey markaad saddexdoodan haddii laysku tiriyo lix bay noqonayaan qaybta sinfiga toddobaad waa yacni curuudu tijaara wey waa wixii lagu ganacsanayay wey tijaaradii wey qofka yacni dukaan buu leeyahay yacni dharkuu ku gadaa ama raashin buu ku gadaa ama isbeerkuu ku gadaa ama waxaanu qalab noocuu doonaba ha ku gado abaaltan guryaha la dhigtuu ku gadaa waxaa laga tijaaraysto dhan noocuu doonaba ha noqdee tijaara layidhaha curuudu tijaara wixii lasii gado oo lasoo gado oo lasii gado faa'iide laga raadinaya tijaara layidhaha kaana waa nooc gaara wa toddoba wey qaybka sideedaada u dambeeya waxaa la yidhahdaa rikaaz iyo macdin baa la yidhahda rikaaz iyo macdin yacni macdin macaadinta waa meel dhul dhulka macaadinta lagala soo baxay ama rikaasna waa wax gaalo ay meel ku duugtay dafiinuljaahiliya la yidhaha gaalo lacag ay meel ku duugtay baad kala soo baxdood ka heshay adaa iska leh zakada unbaa laga bixinayaa waxa kalena waad qaadanaysa siddeeddaa sanfi bay zakadu ka waajibtaa siddeed qolayna u waajibtaayo waa siddeedda sanfi oo fii suurati towba ilaahay uu ku sheegay inama sadaqaatu lilfuqaraa waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wafi riqaabi waalqaarimiina wa fii sabiili illaahi wabni sabiil siddeeddaa sinfi oo fii suurati towba lagu sheegay baa zakada qaata way kuwa unbaa la siinayaa inta ka joogta markaas ayaa zakadii la siinayaa marxaban wa shuruudu wujuubihaa sittatun zakada waajibiddeeda shuruudeedana lix weeye marka qofka zakada ku waajibaysa inuu xoolihiisa zakada ka bixiya ay waajib ku noqonayso lix shardi baa laga rabaa alislaamu marka koowaad waa inuu islaam yahay waalxuriya qofku waa inuu xor yahay waalmilku taamu xoolahan inuu asagu iska leeyahay waa milki taamuhu u leeyahay asagaa iska leh waalnisaabu xooluhu waa inay nisaab gaaraan yacni zaka qadar ay ku gaaraan baa jira mid kastaba waa lagu sheegaya xoolaha zaki qadar bay lacagtu meel bay ku gaartaa tijaaradu wax walba zakada meel bay ku gaarayaan soo maha nisaabkii waa inay gaaraan zakada ku gaarayaan wa mudiyulxawli sanad waa inuu u soo wareego filxawliyi xoolahan zakada laga waxaan siddeedan safiya hadda aan soo maray zakada laga bixinayo laba qaybood wey midna waa xawli oo sanad inuu u soo wareego wey midna inay sanad u soo wareegaan shardi maaha midka sanadka u soo wareegaya waa inuu sanadka u soo wareego maalan labada lacagood oo kale markii la sakaynayo xoolaha markii laga sakaynayo curuudu tijaarada badeecada markii laga sakaynayo sanad waa inay u soo wareegtaba marka abaa sakada bixinaysa raashinkoo kale markaad beerato beer baa kuu go'day raashinkoo kale iyo midhaha himaarta oo kale timirta iyo cinabka iyo raashinka iyo waxaa dhulka aad kala soo baxday macaadinta iyo yacnii yacnii rikaaska iyo macaadinta iyo kuwa ayagu inay xowl u soo wareegaan waxba shardi maaha markaad hesho umaad ka bixinaysa nisaabkiiba hadday gaaraan beer baad hadda abuuratay toban kiintaalba hadday gaarto isla markaasaad ka bixinaysa sanad inay usoo wareegto xabashada marxaban markaas waa in laga hel yacni wasawmulmaashiyati xoola hadday yihiin waxaan yacni xoolaha aad aysata xoolihii noolaa hadday yihiin waa inay foofayaan xoolaha xoolaha duurka u foofayo oo soo daaqaya oo daaqa mubaaxa soo cunaya kuwaa way kuwa laga sakaynaya xoolo la calfinaya hadday yihiinoo meel ku xirxiran oo lacag lagu biilayo kuwa zake male kharashka ku baxayaaba ka badana maxaa zake laga gooya iyagaaba la biilaya marka waa inay foofaan xooluhu sanadkao dhan waa inay foofayaan ama sanadka intiisa badan waa inay foofayaan haddii hal bil oo kale ama laba bil oo kale wax la waaye la calfiyo dhib ma leh laakiin inta badan waa inay foofayaan xooluhu duurka soo daaqayaan lixdaa shardi waaye qofka zaka xoolaha bixinaya xoolaha zakada ay ku waajibayso waa inuu muslim yahay waa inuu xor yahay oo addoon uusan ahayn milkiga asaga waa inuu iska leeyahay maalkan xooluhu waa inay nisaab gaaraan qadarka ay zakada ku gaarayaan waa inay gaaraan xawl sanad waa inuu u soo wareega fil xawli xoolo hadday xoolo nool hadday yihiin waa inay foofayaan way xoolo waa inay foofayaan lixdaa shardi way faslun fii nisaabi maa tajibu fiihi zakaat mid la arkaba inta uu nisaabka uu zakada ku gaaro yaa lagu sheegaya wanisaabu dahabi cishruuna mihqaala dahab baad haysataa soo maha dahabkaas markii zakada uu gaarayo nisaabu dahabi cishruuna mihqaalan labaatan mihqaal waa inuu dhan yahay labaatan mihqaal waa inuu geliyo dahabka hadda laga hadlayo waa dahab lacag ah waay dahabka laba nooc waay dahabkan la leeyahay waa inuu labaatan mihqaal gaaro waa dahabka lacagta maalan sida diinaarka o kale hadda lacag dahaba diinaarka kuwayd unbaa dahaba diinaarkaasoo kale waa lacag wey kaas kaas waa inuu labaatan mihqaal waa inuu gaaro labaatan mihqaal markuu gaaro zaka laga bixinaya labaatanka wixii ka go'ayana waa lagu sheegaya nisfu mihqaal baa ka go'ayan rubucu lcushri cushurka rubciisaa ka go'ay kow wa nisaabulfidati fidladii nisaabkeeduna mi'ata dirhamin marka dahabkii hadduu lacag yahay waa saas labaatan mihqaal buu ku gaaray dahabkan kale annagu hadda aan dahabka u naqaana waa dahabka cayriinka ah dahabkan cayriinka oo caadiga guryaha loo dhigto ama dahabkan kaleetoo la gado kaas asaga ah haddii aad kaydsato waxa dumarku xidhanayaan dahabka ay naagu xidhanayaan sake kama waajibaya asaga intuu doonoba ha la ekaado wax ay inay xidhashaba hadday u soo gadatay zake ma leh laakiin waxa kale dahabka kale la dhiganaya guryaha la dhiganayo la kaydsanaya ama meel aad ku kaydsanayso kaas asaga zaka ka waajibayso see loo zakaynaya waa la qiimaynaya yani waxaa la leeyahay ha garaamkiiba meeqo wey intaas weeye inta garaam uu yahay baa lagu dhufanaya lacagtiisu intay noqotaa lacag ahaan baa lagu sakaynaya markaa lacagtaasaa laga sakaynaya dahabka cayriinkaa saasaa loo sakeeya wnisaabuulfidati fidladii nisaabkeeduna mi'ata dirhamin laba boqol oo dirham waay lacagta fidla dahab wixii ka soo haroo dhan dahab hadda lacagta waa lacagta diinaarka kuweyd unbaa dahaba lacagaha kaleetoo dhan ama dollar ha noqoto ama yacnii yacnii geni ha noqoto ama bir bir ha noqoto ama yacnii shilinka kale ha noqoto noocay doonaba ha noqoto ama riyaal ha noqoto lacagta la isticmaalayoo kaloo dhan waa fido laba boqoloo laba boqol bay ku gaaraysa dollarka laba boqoloo dollar buu isaga ku gaaraa riyaalka laba boqolunbuu ku gaaraa birta etoobiya laba boqolun bay ku gaartaa waa mid kasta laba boqolunbuu ku gaaraya lacagtan laba boqolunbuu sakada ku gaaraya wanisaabulfidati laba boqolun waa iyadu wanisaabulfidati fidlada nisaabkeeda mi'ataa dirhamin laba boqoloo dirham waa walaabudda waxaa lagama maarmaana fiihimaa fi dahabi waalfida min alxawli xawl waa inuu u soo wareego lacagta markii sakada laga bixinayo waa inuu sanad u soo wareego maalan laba boqol baad haysatay laba boqoloo dollar baad haysatay meel baad dhigatay akoonkaad ku ridatay ama sanduuq baad gashatay hal sanaad kuu soo wareegta halkaa ku jireen zaka ka waajibaysa shan shilin baa lagaa rabaa inaad ka goyso shan dollar baa ka goysa wade labada boqol labadii boqol bay lacagtu laba boqol bay zaka ku gaartaa lacagta fidlada ah labadaa boqolna maxaa ka waajibayso rubucu lcushr maxaa ka labada boqol maxaa ka waajibay ya ha cushurka rubciisaa ka waajibay laba boqol maxaa u cushura toban meelood u dhig bal meeqa way dee waa labaatan dheh toban meeloodoo mi labaatana wey labada boqol ee mogta cushur haddaad maqasho waa toban meelood lacagtii laba boqolood labada boqol bay ahayd soo maa toban meelood oo isle e ka dhig dee waa labaatan meesha tobnaad waa labaatan waa toban meelood oo min labaatana laba boqol kow meesha tobnaad toban meelood oo min labaatana soo maa labaatankaasaa cushura labaatan baa cushura toban meelood meel waa labaatan shil labaatankaas waa cushur waay meesha tobnaad afar baa loo kalligayaa cushurka rubiciisa labaatankii afar ka dhig dee waa shan dollar labadii boqol shan dollar baa ka waajibaysa waaka kow maxaa laakiin shardi ah lacagta markii sakada laga bixinaya waa inuu sanad waa inuu xawl u soo wareego ilaa maa xasala min macdinin ow rikaas macdin wixii laga helay mooyaane la- meel duur ah ama meel adigu aad dhul adigu aad lahayd iyo aad ma- macaadin baad ka heshay lacag baad kala soo baxdayba dhulka ama rikaas baad ka heshay oo lacag gaalo ay meel ku duugtay baad duurka ka soo qoraalkoodii baa ku qoran gaalo wakti hore meel dhulkaa joogi jirtay baa meesha ku qoran meel bay ku duugeen dhulkaasaa laga soo bixiyey adaa helay soo maha adaa iska leh taas ayada sanad inuu u soo wareegay waxba shardi maaha macdinka iyo rikaaska isla markaa unbaad ka bixinaysa markaas unbaad zakadintaa ka bixinaysa inta kalena waa qaadanaysa wayajibu fii khayri rikaasi waxaa ka waajibaya rubucu lcushri rikaaska midka gaaladu ay duugeen mooyaane oo lacagta gaaladu meel ay ku duugeen mooga inta kale rubuculcushri baa ka waajibaya toban meelood baa loo dhigaya meesha tobnaad baa afar meelood loo dhigaya cushrigaa waajib macnaha waa shantii shantii doolar waay lacagta fidlada ahayd wa fi rikaazi gaalada lacag ay gaalo meel ku duugta haddaa kala soo baxdana wa huwa dafiinu ljaahiliyati baa la yidhaha rikaasga alkhumusu baa ka waajiba asaga khumus maxay tahay lacag baad meel kala soo baxday gaalo ay ku duugeen soo maha shan meelood oo isla eg baa la iska dhigaya shan qaybood oo isla eg baa laga dhigaya hal qayb baad bixinaysa afarta kale aad qaadanaysa hadday shan kun ahayd shan kun oo isla eg baad ka dhigaysa hal kun baad bixinaysa afarta kale aad qaadan hadday toban kun ahayd shan meelood oo isla eg mi laba kun aad ka dhigaysa laba kun baad bixinaysa siddeedda kale aad qaadanaysa rikaaskuna sidaa wey wa nisaabu tijaarati tijaarada nisaabkeedii nisaabu mashtuuriyad bihi wixii lagu soo gaday oo mina naqdayni ah badeecada fiiri badeecada markii laga sakaynayo fiiri wanisaabu tijaarati tijaarada nisaabkeedu nisaabu mashtuuriyad bihi wixii lagu soo gaday oo mina naqdayni labadii lacagooda wey walaa yuctabaru lamana fiiriyo ilaa aakhira alxawli sanadka aakhirkiisa un wayajibu fiiha rubcu lcushri baan rubcu lqiimati baana ka waajibay badeeca haddaad leedahay tijaaro ganacsi baad ku jirtay soomaha business baad lahayd sanadkaas markaa tijaarada ku jirtay sanadkii markuu kuu dhammaado walaa yuctabaru ilaa aakhira alxawl waayo sanadku markuu dhammaado unbaa xoolahaagi la xisaabinaya maxaad haysaa baa lagu leeyahy wixii aad gacanta ku haysa markaas inta ay noqoto yaa la qiimaynayaa toban meelood baa loo dhigayaa meeshii tobnaad baa afar meelood loo dhigayaa rubceedi baa la bixinaya rubceedaa la bixinaya lacagta lagu qiimaynayana badeecadaas ayadaa bade- waxaad ganacsigaaga lacagtaadii waxa lacagta lagu qiimaynayana waa maxay nisaabu mashtuuriyad bihi min annaqdayn macnaha waxa weeye lacagta aad ku soo gaday badeecadan markaad soo gadaysay lacagta aad ku soo gaday baa lagu qiimay lacagtu ma fidlay ahayd mise dahab ay ahayd aad ku soo gaday fidlay ahayd soo maa fidladii unbaa lagu qiimaynayaa wey. lacagtii badeecadan aad ku soo gaday baa lagu qiimayn weye macnihi hadee dahab dahab wax lacag ku soo gata oo male dahabka waa un diinaarka soo maa wax ku soo gada oo ma jiree lacagahan kale unba wax lagu soo iibsadaa soo maa La- waad markaad waad qiimaynaysaa oo sanadka aakhirkiisa markii la joogo unbaa la qiimaynaya intii ay noqoto unbaa sakadii laga bixinaya yaa sakadii laga bixinaya marka maalan badeecadaadi markii la qaybiyey la qiimeeyey waxa- wixii lacag caddaana haysa waa haysaa wixii kale oo ama dhar ahaado ama raashin ahaado ama wax kale ahaado badeecada wixii ku jirana waa la qiimayn qiimihii macnahe waxa weye wixii aad ku gadaysay shaygan meequu joogaa intaas kan meequu joogaa intaas intii aad ku gadaysay baa lagu qiimaynaya maca alfaa'idaa la saaraya shayga wixii aad ku gadaysay maca alfaa'idadiisa baa la qiimanaya intii uu noqdaa la qoraya intaasaad sakada ka bixinaysa ma aha in lafahi keliya aad sakada ka bixinayso lacagta meeqeed meeqaad ku soo gaday badeecadan toban kun baad ku soo gal haddana maca alfaa'iida meeqay noqonaysaa shan iyo toban kun baad rabtaa inay faa'iidada kuu noqoto oo aad aad ka hesho soo maa maye tobankii keliya laga bixin maayo zakadee maca alfaa'iidaa la qiimaynaya Ah, meequu joogaa shaygan meequu joogaa aad meeqaad ku gadaysa kan meeqaad ku gadaysaa hadda meeqaad ku gadaysaa bas intaasa la qiiminaya wixii aad ku gadaysay un waay haddii marka hore lacag badan aad ka soo bixisay lafihii uu eh, lacag badan ahaa haddana badeecadii ay khasaarto ee qiimo yar ay noqoto qiimihii yaraabaa lagugu dhufanaya hadda waxay joogtaa lagugu dhufanaya hadday doono markii dambe lacag marka hore lacag badan baa kugu fadhida wax hadda ay haddaad marka hore boqol ka soo bixiso shayga hadda konton lagu gadayo kontonkiin baa la qoraya haddii marka hore aad raqiis ku soo gaday konton ku soo gaday haddana laba boqol lagu gadanayo labada boqol baa la qoraya wixii hadda uu joogo baa la qoraya waa sidaas Ah. marxaban aa kan ويجب waxaa waajiba markaas fiiha fiigeeda rubcu cusru lqiimati qiimaha cusurkiisa rubciisa waajibayo okay. intii ay noqotay hal malyan bay lacagtaada iyo noqotay badeecadaadii cusurkeeda waa maxay waa boqol kun boqol kun maxaa u rubca labaatan iyo shan kun labaatan iyo shan kun baa halkii malyan ka goyso shan iyo labaatan kun baad gaana toban milyan hadday ahayd milyan baa yaa u cusura meesha tobnaad waa milyan milyankii maxaa u rubaca laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton baa ka goysad lacag badan baa kaa goysa laakiin lacagta kuu hartay baa ka badan sooma la yaabin inta yaroo kaa goysa marka lacagta sidaasaa lagu qimaya faslun fi nisaabi اlibili sala allahu wasalam cala sayidina maxamedin wcala aalihi wasaxbi